habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa xad bisha febraayo waa saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankii sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah tirada dadka laga helayo cudurka coronavirus ee dalka talyaaniga oo korortay qaabka uu ku soo galay waxa weeyaan horta laba wiig saddex wiig ka hor markii dhibaatadan ay ka dhacday jiinaha yaa dad talyaaniga oo jiinaha joogay oo ka shaqaynayay yaa halkan la keenay waxaa karantiin meelaha la geliyey dadkaas waxaa ka soo baxay laba qof oo maxaaydeen dalxiis u yimid oo talyaaniga oo jiinays ahna waa la seexiyo isbitaal weyn oo rooma ku yaal baa la seexiyey
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan guurka iyo doorka culimmada ee adeegyada bulshada
qof kasta oo dii qayb ka ah ayaa asaga doon u tahay inaan laydilin oo nabad loo baxo marka taasa waxaa keenaysaa marka inaan waajibkeedii diiniga ahaa ee khudbada ay u waajibinayso in dadka kheyrka loo sheego umuuraha loo cadeeyo lana cadeeyo waxaanahay alaajaalib biyadillaah yani ilaahay subxaana watacaala waktiga dadka ugu talagala ayay dhimanayaan marka wax aan sheegi karo oo khayra inaan uga gaabiyo cabsi daraadeed waxba waxaa cabsida cimriga ma kordhiso daraasad lagu ogaaday in dadka mudow ee maraykanka ay yihiin kuwa wararka ugu badan ee musharaxiinta madaxtinimada maraykanka la xiriira ka daalacda baraha bulshada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida
saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dalka afghanistan ayaa sheegay in saddex qof looga shakisan yahay cudurka coronavirus gobol ku yaalla galbeedka dalkaasi oo xad la leh dalka iiraan afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka waxiidullah mayer ayaa wuxuu u sheegay v o e da in saddexda bukaan markaasi loo ogolaaday lana geeyey karantiil gobolka xerad waxiidullah mayer waxa uu sheegay in dhiig laga qaaday bukaanadaasi la baarayo natiijadana dhaqsi loo shaacin doono afhayeenku wuxuu sheegay in ay dhaqsi tahay haatan in la malayo in saddexdaasi qof ay qabaan cudurka iiraan ayaa hore u shaacisay dad qaaday cudurkaasi oo sideed ka tirsanaa ay dhinteen maalmihii lasoo dhaafay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay maanta inuu heshiis nabadeed la saxiixan doono kooxda taalibaan madaxweynaha ayaa hadalkan jeediyey mar uu wariyaasha kula hadlayay aqalka cad isagoo isku diyaarinayay safar uu ku aadayey dalkaasi indiya hadalkiisa ayaa yimid xilli maalintii shalay ay bilaabatay dhaqangalka heshiis xabadjoojin toddobaad ah oo u dhexeeya taalibaan maraykanka iyo dowladda afghanistan kaasi oo lagu dhimayo ama lagu dhimayo rabshadaha xabadjoojinta ayaa ahayd shuruudo ay dhigteen wadaxaajoodayaasha washington iyo taalibaan ka hor inta aan la saxiixin heshiiska nabadda ee sagaaliyo labaatanka bishan saxiixiisu ka dhacayo magaalada dooxa ee dalka qatar heshiiska ayaa soo afjari doona colaadda siddeed iyo toban sano jirsata ee afghanistan iyadoo ciidamada maraykankuna ay si tartiib tartiiba dalkaasi uga bixi doonaan trump ayaan si gaara u xusin dukumentiga uu saxiixi doono laakiinse waxa uu sheegay in go-aanka saxiixu uu ku xiran yahay kadhabaynta xabajoojinta kumeel gaarka ee haatan socotaa waxaan u malaynayaa in taalibaan laftigoodu ay rabaan inay heshiis galaan waxayna ka daaleen dagaalka ayuu yidhi madaxweyne trump
siddeed qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dalka turkiga kadib markii uu saameeyey dhulgariir ka dhacay galbeedka dalka iiraan wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga sulaymaan sulo ayaa waxa uu sheegay in dhulgariirkaasi oo xoogiisa lagu sheegay shan dhibic toddoba cabirka lagu qiyaaso dhulgariirada uu aada u saameeyey tuulooyin ku yaala gobolka van oo xadlale dalkaasi iiraan wasiirku waxa uu wariyaasha u sheegay in dadka dhintay ay isugu jiraan saddex caruura iyo afar qof oo dadweyn ah guddoomiyaha gobolka van mehmed imin belmes ayaa waxa uu xaqiijiyey in aysan jirin dad ku go'doonsa dhismayaasha burburka hoostooda wasiirka caafimaadka ee turkiga koka ayaa isaguna waxa uu sheegay in kow iyo labaatan qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirkaasi kuwaasi oo sideed ka mid ah xaaladoodu ay liidato dhinaca iiraan wakaaladda wararka ee dowladda ee irna ayaa waxa ay iyadna ku warantay in dhulgariirku uu saameeyey ilaa iyo afartan iyo saddex deegaano oo ku yaala aagga buuraleyda khatuur lama soo warin khasaare nafeed balse waxaa jira dhaawacyo soo gaaray dadka deegaanka fayraska dilaaga ah ee coronavirus ayaa dhaawici kara soo kabashada dhaqaalaha dunida ee sii liicaya sidaasi waxaa wasiirada maaliyadda ee dalalka g labaatan iyo weliba guddoomiyaasha bangiyada dhexe ee dalalkaasi maanta u sheegtay madaxa sanduuqa lacagta dunida ee i m f soo kabashadii la saadaalinayay waa mid aad u jilicsan ayay tiri madaxa i m f kristina waa kristalina georgieva iyadoo ka hadlaysay kulanka xubnaha groub labaatan ee ka socda caasimadda riyaad ee dalka sacuudi arabiya fayraskan covid nneteen ama covid sagaal iyo toban waa khatar caafimaad oo caalamiya oo ah mid deg dega waxaanay khalqal gelisay kobaca dhaqaale ee shiinaha iyadoo sidoo kalena haatan culays ba-an ku haysa soo kabashada dhaqaalaha dunida ayay madaxa i m f sheegtay
tirada dadka laga helay cudurka coronavirus ee dalka talyaaniga ayaa korortay waxaana mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi ay sheegeen in ay laba qof dhinteen mas-uuliyiintu waxa ay xadideen dhaqdhaqaaqa dadka meelaha uu saameeyey xanuunkaasi caashi ibraahim aadan ayaa waxaa ka waraystay arrintaasi shukri siciid oo la shaqaysa wargeeska la republica ee ka soo baxa dalka talyaaniga qaabka uu kusoo galay waxa weeyaan horta laba wiig saddex wiig ka hor markii dhibaatadan ay ka dhacday jiinaha yaa dad talyaaniya oo jiinaha joogay oo ka shaqaynayay yaa halkan la keenay waxaa karantiin meelaha la geliyey dadkaas waxaa kasoo baxay laba qof oo maxaa ideen dalxiis u yimid oo talyaaniga oo jiinays ahna waa la seexiye oo isbitaal weynood roma ku yaal baa la seexiyey iyo laba kale oo talyaaniyaho ayagana uu wiilna uu si toosa ugu soo baxay naag kalena adigu waxoogaa xanuuna oo la seexiyey sidaasuu xaaladu ahayd oo dad oo china ka wada yimid oo oo laga keenay ay ahaayeen kowdii markii ugu horreysay hadda sida ay idaacadaha iyo joornaaladu sheegayaan sideed iyo tobankii sagaal iyo tobankii february yaa nin talyaaniyaho nooradkan meeshan gobolkan milano ka tirsan oo lombardia la yiraahdo iyo baa waxaa nin soddon iyo sideed jir ah dhalinyaraahoo isboortiyahoo xaas lahoo xaaskiisuna uur ay leedahay ninkaas baa xanuunsaday isbitaal buu tegey waa la jeeg baa lagu sameeyey ninkii waxaa la ogaaday marka inuu coronavirus qabo gurigiisii baa la yimid xaaskii oo uurlaa la baaray xaaskii oo uurlana iyadana coronavirus bay qabtaa waxaa marka daraasad lagu sameeyey sababta ninkaanu uu uu meesha u xanuunsaday ninka waxaa la yidhi wuxuu la kulmay oo dhowr jeer saddex jeer la casheeyey oo la kulmay nin saaxiibkiis ah oo talyaaniyahoo china ka yimid dhowaan oo china ka shaqeeya oo sanadkii adigu lix biloodna china jooga halkaana yimaada ninkaasu dhowr jeer la kulmay ninkii laftirkiisiibaa guriga loogu tegay waa loo yeeray ninkii waxaa la yidhi waan xanuunsaduu yidhi xoogaa qandhaha maalmo i qabtay laakiin asagii coronavirus waa laga waayay laakiin familigiisii baa ninkaas laga helay oo nin dumaashigiisa iyo nin kale oo baa baa laga helay marka dhibaatada ugu weyn waxaa layihi hadda waxay kasoo baxday ninkan soddon iyo sideed jirka ah isbitaalkii lagu baaray oo shaybaarka lagu sameeyey yaa dadka hadda qaba cudurkaas oo gebigoodaba say u badan yihiin kasoo jeeda isla gobolkaas lombardia markii hadda inta laga helay talyaaniga cudurkaas waa boqol iyo soddon iyo labo qof siddeetan iyo sagaal ka mid a gobolkaas ay kasoo jeedaa waxayna xiriir la yeelatay isbitaalkaas ninkaas la seexiyey qaar waa dhakhaatiir qaar waa howlwadeeno qaar waa dad booqasho u tegey oo iska soo daaweeyey isbitaalkaas yar oo magaalo yar oo oo loodi loodi la yidhaahdo loodijana layi dadkaas bay ku soo aruureen marka waa halkii qof ee sideed iyo soddon jirka ahaa cisbitalkii uu tegey bay kasoo bilaabatay iyo dadkii joogee halkaasay xaaladdu kasoo bilaabatay say u badan tahay hadda arrintan gobolkan oo gobolka ugu daran oo lombardia oo gobolka ugu dhaqaalaha badan oo milaan oo magaalada ay ma- madaxda ka tahay oo dhaqaalaha wadanka ugu xooga badan meeshaas weeye oo warshaduhu ku yaalaan warshadahaasna warshado badan oo china ku leh baranjiya ku yaala waxaa kaloo jirta gobol kaleoo ku dhegan oo venice oo venetia la yidhaahdo iyagana nooradka laba qof baa laga helay labadii qof oo laga helay laba nin oo waayeelahay ahaayeen mid waaba dhintayba hadda laba qof baa u dhimatay mid kale oo dumaruhuna waxay ku dhimatay magaalada laftirkeeda ninkan soddon iyo iyo iyo sideed jirka ah sababtoo ah waxaa la yidhi waxay iska soo daaweysay isbitaalka ninkan soddon iyo sideedkaa la seexiyey iyo iyaduna iska soo daaweysay labadaas qof Waa baa tahay.
ilaa iyo hadda geeriyooday waa tahay talyaaniga coronavirus marka ninkii sideed iyo soddon jirka ahaa ee hadda loo malaynayo inay isaga kasoo aasaasantay en, inta badan dadka hadda uu ku dhacay isagii ma nool yahay mise uu dhintay maya isaga weli waa nool yahay laakiin asaga meeshuu ka keenaya ilaa iyo hadda la raadinaya waxaa lala-yahay persona sa- zero bersonkii baa weli lala-yahay marka asaga waa one bersonkii laakiin zero bersonkii ninkii managerka ahaana weli waxaa la yidhi anticorbis oo oo muuna samaynin oo hadduu qofku xanuunka ka ku dhaco xataa ka biskoodo in laga helay ahayd difaacii uu jirkiisa sameeyey oo uu xanuunka inuu uu iska difaacay weli difaaciisii waa lala-yahay laakiin ninkaas managerka faamiligiisii qaar baa jiran oo coronavirus qaba hadda laba qof oo kalena gobol kaleo biomont la yidhaahdo faransiiska iyo lombardia xuduud la leh baa laga helay gobolka latya la yidhaahdo romana laba qof baa laga helay oo qaar laga keenay china mid uu ka yimid marka wax toos hadda magaaladan magaalo madaxda uga dhashay ma jiraan boqol iyo soddon iyo laba qof baan hadda maraynaa dowladdu marka hadda Ah.
tallaabooyinka ay qaaday ay ku xakameynayso arrintani maxay yihiin tillaabooyinka hadda la qaaday waxa weeye kow gobolkan lombardia horta ee go- maayarkiisa oo s- sinta cosala la yidhaahdo yaa wuxuu ku dhawaaqay inuu horta iskoolka hal wiik xiran yahay gobolkaas waxaa kale oo maxaa haydeen la la la xanibay oo xanibaad lagu soo rogay wax kasta oo in- oo social interaction ahoo ama ay- ha ahaato kubaddii la ciyaarhayay oo seria aaga ahaay oo kuwii ugu sarreeyey oo eh, la ciyaarhayay waa la joojiyey maxaa haydeen munaasabadihii public ahaay oo la isugu tegahayay waa la joojiyey tiyaataradii iyo jinemadii iyo meelihii in la aado waa la joojiyey waxaa kaloo la joojiyey kiniisadihii iyo dadku isugu imaan jiray meelihii wax kasta oo public ah oo la isugu yimaado oo waa la joojiyey mideeda kale waxaa la joojiyey eh, iskuulkii dadkii iskuulaadka waxbarashada ilmaha la qaadi jiray oo goboladan reer yurub iyo iyo iyo maxay ideen ilmayaasha safar la gelinayo anigaas kula hadlahaya xalayta wiil anigu aan dhalo labadayda wiil mid ka mid yaa brogram wuxuu ku jiray oo spain inay hal week oo ay iskuol iyo vacation u aadaan xalayto saqdhaxaa nala soo wacay diyaaradda alitalia ay ahayd inay raacaan waa la kansalay marka waxaa la kansalay wixii diyaaradaha wixii safaraha oo horta waxbarasho iyo waxaas ahaa oo dibadda reer yurubka waa la xiray iyo adduunka gudahana hadda waxay leedahay wasiire wasaaradda waxbarashadu oo oo ay ka fekeraysaa inay iskuulaadka dhan haddii la wada xiri lahaa oo haddii hadda gobolkaas lombardia milano iskoolkeedii baa hal asbuuc la xiray no shukri siciid oo la shaqayska wargeyska la republican ee ka soo baxa dalka talyaaniga ayay ahayd taasi oo u warramaysay caashe ibraahim aadan caashe cuud
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maalintii shalay weerar ku qaaday saldhig ay maleeshiyada al-shabaab ku leeyihiin deegaanka buur ayle oo hoos yimaada degmada buurhakaba ee gobolka baay warbixinta arrintan ku saabsan mukhtaar maxamed catoosh ayaa noo soo diray
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa weerarkadiisa waxa ay ku qaadeen deegaanka buureyle oo ka tirsan degmada buurhakaba ee gobolka baay halkaasi oo ay fariisin ku leeyihiin kooxda al-shabaab iskahorimaad ayaa ka dhacay deegaanka buureyle markii ciidamada dowladda ay galeen waxaana lagu soo warramayaa ciidamada dowladda muddo kooban inay gacanta ku hayeen deegaanka buureyle inta la ogyahay ciidamada dowladda soomaaliya waxa uga geeriyooday dagaalka hal askari iyadoo laba kalena uu dhaawac ka soo gaaray kooxda shabaab ayaan la ogeyn khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka soo gaaray dagaalka ka dhacay deegaanka buur ayle ciidamada dowladda ayaa isaga baxay deegaanka buur ayle waxaana goobjoogayaal ay xaqiijinayaan inay dib ugu soo laabteen deegaankaasi kooxda shabaab oo fariisin ku lahaa deegaankaasi buur ayle oo degmada buurhakaba u jirta soddon kilomitir waxa ay ka mid tahay deegaanada ay aada ugu xoogan yihiin kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
wali waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaanaysa washington daraasad ay samaysay shirkadda nielson ee macluumaadka aruurisa ee dalkan maraykanka laga leeyahay ayaa sheegtay in dadka madowga ah ee maraykanka ay yihiin kuwa ugu daalacashada badan baraha bulshada gaar ahaana marka ay timaado wararka la xiriira musharaxiinta madaxweynenimo ee dalkan maraykanka iyo siyaasadahooda warbixin ay soo saareen bahda sirdoonka maraykanka ayay ku sheegeen in dadka madowga ah ay arrintaasi darteed bartilmaameed u noqdeen marin habaabintii ruushka ee dhinaca wararka la xiriira ololayaasha doorashada maraykanka ee sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii wariyaha v o ada chris simkins ayaa warbixintan soo diray waxaana noo soo koobaya ibraahim xasan daandure
ardada madowda maraykanka ah ee dhigata jaamacadaha ayaa qaba in badankeed xogta siyaasadda maraykanka ay kala socdaan baraha bulshada royal clemens ayaa ka mid a ardadaasi
wax kasta oo aad doonaysid waxaad xogtooda ka heli kartaa baraha bulshada waxay ila tahay in baraha bulshada ay tahay halka ugu wanaagsan ee wax laga daalacan karo laakiin codbixiyaashana ayaa sheegaya in ay baarayaan macluumaadka ay ka helayaan warbaahinta bulshada ee tartanka madaxtinimada ee labada kun iyo labaatanka iyagoo isku dayaya inay ogaadaan inay run yihiin iyo in kale wacyigelinta sii kordhaysa ayaa imanaysa iyadoo khubarada dhanka amniga ay uga digayaan codbixiyaasha gaar ahaana maraykanka madow inay ka feejignaadaan ololayaasha khaldan ee ujeedkoodu yahay fikradaha iska soo horjeeda iyo kala qaybinta doorashada ran woods oo ah codaye south carolina waxa uu sheegay in uu ku arkay facebooka waxyaabo isaga iyo dad kaleeto ku hor joogsanayay codayntii labada kun iyo lix iyo tobankii
iyaga waa ruushka e waxay samaynayaan wax kasta oo awooddooda ah si ay dadka uga niyad jebiyaan codbixinta haddii aanan lagu wargelin markaasi si dhib yar ayaa lagaga niyad xumayn karaa codkaaga warbixin guddiga sirdoonka sanadka oo la sii daayay sanadkii tegey ayaa waxaa laga ogaaday in ruushka uu warbaahinta bulshada uu ku bartilmaamaystay dadka maraykanka ee madow gaar ahaana xilligii ay socdeen ololayaashii doorashada ee labada kun iyo lix iyo tobankii gret macdaniel ayaa ka mid ah codbixiyaasha south carolina
sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii wuxuu ahaa mid digniin bixiyey gaar ahaan markaan aragnay sida dowladda ruushka ay u maaraysay codadka dadka madow gaar ahaan iyadoo samaysay bugaga been abuurka ah oo ay u ekaysiisay inay leeyihiin kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka madow sida black lives matter davion bety waxa uu ardada jaamacadda gobolka south carolina uu kala shaqeeyaa siday u fahmi lahaayeen wararka siyaasadda ee baraha bulshada la xidhiira waxaana uu sheegay in yidadiilo ay jirto
waxay ila tahay marka aanu ka shidaal qaadanno wixii dhacay doorashadii madaxtinimo ee labada kun iyo lix iyo tobankii ma malaynayo in wax laga walwalaa ay jiraan waayo aad ayaan isha ugu haynaa sharikadaha ka shaqeeya baraha bulshada ayaa sheegay inay labalaabi doonaan tallaabooyinka dhinaca ammaanka internetka ee ku wajahaan sida ay u heli lahaayeen meeshan ay uga saari lahaayeen wararka ololaha doorashada ee been abuurka iyo kuwa xun ee la faafiyo sidaasi oo ay tahase qaar badan oo ka mida dadka madow ee maraykanka ayaa qaba inay tahay wax iyaga la gudboon inay ka feejignaadaan oo aanay cid kale ka sugin
warbixintaasi waxaa soo diray wariyaha v o a chris simkins waxaana noo soo koobayey ibraahim xasan daandurey ibraahim haye haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka zaare cabdi axmed waatan
maanta wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan magaalada muqdisho waxaa ku aqalgalay oo aroos wadareed loogu sameeyey toban lamaane shan ka mida lamaanahaasi ayaa indhahala ayadoo shanta kaleetana ay yihiin dad indhaqaba dhinacyadaasi arooskooda waxaa ka shaqeeyey qaar ka mida culimaa udiinka magaalada muqdisho qaybaha kala gedisan ee bulshada iyo ganacsatada oo hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo isu keenidoodaba qayb lixaad le ka ciyaaray sheekh cabdixayi sheekh aadan waa mid ka mida imaamyada magaalada muqdisho sidoo kale kuliyadda shareecada ayaa waxa uu ka dhigaa jaamacadda muqdisho waxa uuna lahaa fikirka dadkan in laysu aroosiyo ah sheekh cabdixayi sidoo kaleeto muxaadarooyinka uu qabto intooda badan waxa ay ka hadlaan siyaasadda dalka iyo haadba heerka ee marayso waxaa ku taxan boqolaal dhallinyaro ah oo kala socda baraha bulshada iyo sidoo kale masaajidkiisaba waxa uu marti iigu yahay barnaamijkeennan wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan sheekh cabdixayi sheekh aadan bal aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sheekh inaad barnaamijkan marti noogu tahay anigiiyo dhegeystayaashaba nagala qayb qaadanaysid ee kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka v o e da waa mahadsantahay yaar aad iyo aad bal dhegeystayaasha intaanan u gudagelin sheekh waxaad iga warantaa bare ayaad ka tahay jaamacadda muqdisho kuliyadda shareecada imaam masjid ayaa tahay sidaasay tahay haddana bulshadii ayaad ku dhex jirtaayo wararkaaga ee la xiriira u adeegidda bulshada ayaa dhinaca kaleeta aada u badan oo dad badan ay kugu yaqaanaan waxaad qabateen toddobaadkan guur wadareed ee dadka baahiyaha gaarka qabo amaba in dhoolayaasha ah oo aad samayseen ugu yaraan shan qoysood abuurteen toban qofood isku darteen sidee u dhacday arrintan maxaase kugu dhaliya
waa bismillahi raxmaan raxiim arrintan waa runtii arrin oo bulshada dhexdeedana saameyn ku yeelatay waxayna arrintaas dhalisay dhalinyaro soomaaliyeed oo ah dadka aan ka wada shaqeyno arrimaha bulshada oo aan bulshada aan ku dhex jirno iyo baahiyahooda oo aan diraasayno ayaa waxaa noo soo baxday arrintan in ay baahi ka jirto dadkuna ayna aada ugu baraarugsanayn arrintan iyada ah oo dadka wixii loo qabanayo mararka qaarkood ay noqoto in la quudiyo ama caafimaad loo raadiyo ama waxyaala saas oo kale oo aada u muuqda dadku ay haddii wax loo qabanayo xaggaas laga qabto laakiin xaggan ku saabsan inay qoys yeeshaan oo kamid a baahiyada bini-aadamku u baahan yahay in feer la noqdo oo caruur la dhalo oo inay marka baahidaas dadkani baahida gaarka qaba inay aada ugu baahan yihiin taas oo ah inay arrintiin u baahan yihiin hababkii ay arrintaas ku samaysan lahaayeen inayna yani u fududeyn oo xagga kharashaadka iyo waxyaalaha ku baxaaya ayna maxaa haysanin waxaan ugu dhawaatay marka inaan hadabo dadkaasi intaan la kulanno oo aan la sheekaysano inta hadda diyaarka ah ay dhici karto inay wada sheekaysi leeyihiin gabdhahaas iyo wiilashaas dhalinyarada ah oo haddii ay guur diyaar u yihiin wax ka gacan qabtan ay helaan ay isguursan lahaayeen ayaa baahidaas nooga soo baxday taasaan marka waxaan go-aansanay in aan guurwadareedkan aan sameyno xaflad ilaan u qabanay oo hotel aan ku qabanay aan ku daafurayno sanduuq tabarucaadka lagu ururiyo oo aan bulshada soomaaliyeed dal iyo diyadda aan la wadaagaynay oon lahayn barnaamijkaas ayaa jire dhalinyarada soomaaliyeed ee baahida gaarka a qaba si aan iskugu guurino laga soo qayb qaato qorshihii ayaan dejinay shirkadaha ganacsiga ayaan la wadaagnay alxamdulilahi si fudud ayaa shantan qoys aan shalay maalin maalinta khamiistahayd aan u sameynay guurwadareedka ayaan helnay shirkadaha marka kala qaaqaatay shirkad laba qoys qaadata shirkad kalo laba qoys qaadatay iyo shirkad hal qoys qaadatay sidaasay shanta qoys marka ay ku suurtagaleen in aan barnaamijkii u sameyno waxyaalaha loo sameeyeyna waxay ahaayeen in yani jiefkii iyo fadhigii iyo gurigii wixii u baahnaa aan suuqa kasoo gadnay oo hawlabeenadeena dhalinyarada ah ee barnaamijkan aan ka shaqeyno ee guryasano layidhahdana ka shaqeeya ayaa suuqa u raacayay ehelada iyo dadka qaraabada laah dadkan lamaanayaasha aan isu guuri rabno saasaa marka wixii markaas ay ayagu jeclaadaan oo jiefkii iyo fadhigii iyo ay soo xusheen ayaa loogu soo qaaday lacagtan laga bixinayo guryaha ay degayaan oo reerahooda meesha ay degan yihiin ah ayaa loogu diyaarinayay guryihii saas ayaan u diyaarinay xafladii weyneed dadka laisugu keenayo nikaaxana uu ka dhacayay ayaa ayadana saas nagu qabsoontay subaxdiina waxay ahayd nikaaxii iyo caqdigii iyo xafladii ayaan samaynay galabtiina qaybtii dhalinyarada iyo xafladii hambalyeynta ayaanu qabanay dad badan waxay isweydiin karaan dadkan ma ayagaa isxushay maadaama qaarkood dad baahiyaha gaarka qaba ay yihiin mase adinkaa isu xusheenoo hebelow heblaayaan kuu heynaayan kugu dareynaa ee sheekada ku timid sideed ku bilowdeen in dadka guurkooda aad kasoo shaqaysaan marka hore dadka anagaa isxushay maxaa yeelay guurku sidiisa waa waa raali ahaansho labada qof ee uu dhex maraayo iyo jacayl ayaga dhex mara haddaan saas loo xulin oo ayagu aynu maxaa yeelay isdooranin dadkuna dad isu soo jiijiiday inta badan ma sii waaro mana qurux badno dadkan ayagaa marka isxushay ana waxaan ka qaadnay macluumaadka ah haddii arrimaha kharashaadka ah cid idinka qaada aad heshaan ma idinka yani gabdhihii ayo ma wiilashii inta badan dhalinyarada wiilasha ah ayaan kulamo la qaadanaynay oo yani aan ka wareysanaynay waxayna noo sheegeen inay yani ay haystaan lamaanihii kale gabadh gabdhihii oo yani sheeka wadaagna ay leeyihiin heshiisna ay ku yihiin inay isguursadaan haddii ay helaan dad ka kaalmeeyana ay diyaar u yihiin kadib waxaan baarnay ama aan la sheekaysanay qaar ka mid ah inaan la kulanno gabdhihii iyo wiilashii laisku daraayay wareysina aan ka qaadno oo ah inay arrintaasi jirto oo dad isku kalsoon oo isjeclaaday oo inay isguursadaan diyaaro inay yihiin sidii ayayna noqotay waxay diyaaragaan inaan isguursano kadib anaan waxaan u ballan qaadnay marka inaan bulshada soomaaliyeed u dhexgelayno kharashaadkii ay guurkooda ku samaysan lahaayeenna aan bulshada kasoo qaadayno aad bayna ugu farxeen usoo dhaweeyeen intii hawsha ay socotayna qabanqaabadii alaab galitaanka iyo waxraadintana qaar ayaa kamid ah aad waxay u danaynayeen in arrinta la dedejiyo oo si dhaksa uu guurka u dhaco maxaa yeelay waa arrin ay aad iyo aad ugu faraxsanaayeen intaa in ka badan inaan qabanana waan rabnay haddana insha allahu tacala waan qaban doonaa laakiin hadda intii diyaarka noqotay ayaa waxaan go-aansanay haddii aan shantaan u helnay kharashaad aan aqalo iyo ugu samayn karno inaanan la sugin inay toban noqdaan toban iyo shan noqdaan labaatan noqdaan shantaan horta aan aan hawshii aan ku qabanno kadibna haddana qeybta labaad iyo qeybta saddexaad hadba wixii loo helo haddana halasii qaban qaadiyo marka barnaamijka sidaas ayuu ahaa waa tahay waxyaabo badan ayaad ka hadashaa siyaasadda la xiriira arrimaha bulshada iyo dabcan haddaba ood howlahan qabanaysid waxaan jeclaan lahaa barnaamijka maadaama intiisa badan dhegeystayaasha aan fursadaha siino inaan qadadka taleefonada furo muqdishoan ku bilaabayaa soo dhow walaal magacaaga ku bilow
waa dhowahay magaceygu waa ismaaciil xirka hasan sheekh cabdilxayi aadaan ugu mahad celinayaa waxaan joogaa magaalada muqdisho sidaa hore u sheegtay waxaan goobjoog ah sidoo kale guri wadareedkii oo labadii marba aan joogo xafladii hore ee meherka iyo sidoo kale hambalyadii iyo hadiyihii waxaan rabaa sheekh cabdilxayi inaan weydiiyo magaalada muqdisho bismay ku ekaan doonaa guri wadareedka dadka baahiyaha gaarkaa qaba mise gobolada waa la gaarsiin doonaa waa tahay waa mahadsan tahay hay sheekh cabdixayi dabcan yani goboladana waa la gaarsiin doonaa oo qaar ka tirsan gurisano way booqdeen gobolada meelaha la tegay waxaa kamid ah beledweyne la tegay waxaa la tegay baydhabo waxaa tegay kismaayo marka barnaamijkan waa barnaamij guud oo dhalinyarada soomaaliyeed aan ku baraarujinayno in ay guurka iyo wixii ku saabsan ay ka qayb qaataan gaar ahaan hadda barnaamijka aan aan focuska saarayno wuxuu ahaa dadka baahida gaarka qaba barnaamijkana u baahan bulshadana in aada ugu soo jeedin inaan bulshada kusoo jeedino degmo walba ama gobol ha ahaato ama magaalada muqdisho ha ahaatee dabcan waxa anagaan ka howlgelayno waa wax dadka deegaanka iyo bulshadaas laga qaadayo oo haddana ayaga gudi looga celinayo marka annaga waxa isku aadinta barnaamijka iyo qabanqaadadiisa ayaan leenahay magaalada diyaar noqota oo matalan aan nala soo xiriirta ama meelihii anagaan hadda ka horba la xiriirnay habka ay yani iyagu isu abaabulaan oo dadkooda ganacsatada ah ee magaalooyinkaas jooga haday is abaabulaan oo dadkan oo kale ay diyaariyaan inaan wixii farsamo ah aan kala qayb qaadan ayaan diyaar u nahay marka annaga dadka baraabijiyaal ayaan nahay oo dadka ayaan tusaynaa khayrka isla yahay qofkana ayaga ayaa qabsanaya waxada gaar oo magaalada muqdisho ma aha magaalada muqdisho ay bilow maadaama caasimada ummadda soomaalida ay tahay barnaamijkii ka bilowda meelaha kalena waa uu gaara oo saameyn ayuu ku leeyahay waxaan rajeynaynaa marka barnaamijkii loo qabsoomay inuu saameyn badan yeesho goboladuna ay khayrkaasi ayaguna ay si fiican inta u gaaro ay isu abaabulaan kadibna barnaamijyadaas oo kale inaan goboladana la wadaagno ayaan aad iyo aad u jecelnay waay waad mahadsan tahay sheekh waad mahadsan tahay dhegeystahaasi magaalada muqdisho haatanna dhinaca kale haddaan aado mid kamid a gobolada dalka soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
bismillah alxamdulilah magacaygu cabdiqaadir yuusuf cilmi xasan waxaan rabaa ugu horeyntiina nu mahad celiyo idaacadda c o eda lambarladana waxaanu mahad celinaa sheekh sheekh cabdilxayi runtii horta barnaamijka ay sameeyaan aad baan u bogaadinayaa lakin sheekh waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aalaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha weydiina waxay tahay sheekh wadanka soomaaliya runtii dhibaato badanaa ka jiro muddo soddon sano ka badan ayuu dhibaato ku jiray waad aragtaa wadankii siyaasada kasoo horjeeda iyo dhibaato fara badan iyo in ummadii la laaynayo oo dhanba mar laga soo gelayo mar hogaamiye kooxeed mar qabiil qariban mar urodiimeedyo welina ma aragno culamadii soomaaliyeed oo inta iyadu isku tagtay ka fikirayso ummadda danahooda oo maaragtay usoo ka hadlayso waxay diintu ka qabto iyo maaragtay ummadan soomaaliyeed meesha hadda joogto meel ahna in loo wado oo dantooda laga shaqeeyo horumar loo sameeyo oo maaragtay culeyskan laga dulqaaday weli culimadii inta isaga tagto ayaan kasoo saartay ma aragno ama inay ka shaqeyso barnaamijkaas garab istaagta rabto ma aragne maxaa hastaagan culamadii soomaaliyeed oo dhibaad ka mid ah
waa mahadsan tahay walaal culammada soomaaliyeed bulshada soomaaliya way kamid yihiin dowrkoodana yani aada iyo aad iyo u muuqdaa oo meel walba oo ay ummadda soomaaliyeed joogto ama ha ahda caasimada ama gobolada ha ahaadeen wax kasta oo noloshooda taabanayo oo muhiim u ah inka badan waxa u hogaamiyo waa culimada waad aragtay markii ama abaara ay dhacaan ama fatahaado ay dhacaan dadka yani wax soo ururiya dadka maxay ahaye dadka isku dibariga dadka dadka ay aaminsan yihiin waa culimada ciidan guud ee siyaasada guud ee wadanka ahna marar badan waa la isku dayay in la xaliyo in badanna waa laga qabtay oo runtii waa laga xaliyey oo intaan hadda ala arkaysa ee maanta soomaali ay yani ay isugu imaatay ay wax isla ama baarlamaan ha ahaado ama dowlad ha ahaadana deniskiisi iyo asaaskiisi bulshada rayidka iyo culimada iyo ayuu kasoo bilowday dhibaatada nagu dhacdayna dhibaato xoogliya ayay ahayd marka wax yani hal mar wax laga wada qaban kara maysan ahayn laakiin haddaba sida ad arkaysaan oo hadda waraysigeenaba kamid ah in arrimaha siyaasada la hagaajiyo arrimaha bulshada la hagaajiyo yani wacyigelintaas guudna meel walbay ka socotaa laakiin midda isku xirnaanshaha oo network guud oo ah inay yani culimadii hal meel intay iga soo wada jeestaan ay hal meel ka wada wajahaan taas ma dhicin oo yani dhibaatada soomaalida haysata ba iyana dhinac ka haysata marka way dhici kartaa dhaliil inay noqon karto oo dowlkii la rabay inayna culimada maanta ayna joogin laakiin haddana sida loo kala daadsan yahay sida loo dhibaateysan yahay yani uma aha arrinta oo uma baaba'sano waxun baa ka bilaaban insha allahu tacala intaas bilaabana in yani laka sii gaarsiiyo oo culimada dadka ay baraarujiyaan oo dhibaatada ummadda yani haysataa dadki inay ka qaadaan la rabay yani ummadda heshiisiiya taariikhdii hore ee soomaalidana culimada door bay ku lahaayeen haddana waa ay ku leeyihiin dhaliilana way jiraan oo taas ay lama diidan oo bini aadam ayaa leeyahay marka akharilah kusii waa dareen fiican meesha ku jira inay culimadu ay doorkooda qaataan oo ummadda ay yani u noqdaan indhahii yani ummadda wax tusin lahaa ee dhibaatada ka saari lahaa waa wax aada u fiican dareenkaasna waan kula qabaa inay booskaas u banaan yihiin oo ila muuqataa waa tahay sheekh cabdixay waxaa jirto mararka qaarkood marka khudbooyinka masaajidka aad jeedinayso waxaad ka hadashaa hadallo siyaasad u ekaan kara xataa ama qaarkood sheekooyin siyaasad dadka qaarkood ay u fasirtaan marka ay timaado o kaleeto sheekadii ku salaysneed adigana maxaa u bixi weyse usoo kaadin weyd oo kaleeto tii kaleeto dadkao dhan waa ay fiirsanayeen maxaa hadda la iga rabaa oo micnaha la ii leeya maxaad iga qaatay iyo waxyaabo kaleeto sheekooyinkaaga intooda badan marka ma las dhihi karaa dhinac markii laga fiiriyo siyaasadda hadba dhinacay u socotaad ka sameysaa khudbooyinkaaga dabcan anikaan u aaminsanahay siyaasadda waa maamul ummadi ay leedahay maamulkaas wuu xumaan karaa wuuna fiicnaan karaa marka in uu fiicnaado siduu ku fiicnaan lahaana laga shaqeeyo waxaan markaa qayb kamid ah baraarujinta ummadda meelaha uga baahan yihiin oo yani ummadda meel kasta oo in ay isbedel u ka dhaco oo ummaddu ay ka hagaagto looga baahan yahay ana waxaan jeclahay inaan wax ka ihaahdo marka arrimahaas way jiraan oo aan dadka ku baraarujinayo siyaasada shikaas aada sheegeysay oo ah cadaaladda matalan inay dadkao dhan wada cadaaladda wada gaarto in loo baahan yahay laakiin in dadna maxay ahayday yani si loo xukumo isla dadkii ayaga ah qaarkoodna layidhaahda ma idinku qaanunka waa ka sahaysaan marka waxyaabahaas o dhan waa waxyaalaha nagu talagalay jaanibka ama dhinaca siyaasada dhaliilaha meelaha qaarkood ay ka jiraan in iska toosiyo marka anigu waxaan rabaa ummadana soomaaliyeed guud ahaan dhinac walba oo nolosha kamid ah inay ka wada hagaagto ma uma arko in dhinac keli a matalan yani xooga laga saaro oo yani jaanibka matalan ummadda yani cibaadaadka iyo salaada iyo yani way ku baraarugsan yihiin hadda ummadeena soomaaliyeed aada ayay u tukadaan masaajid way buuxaan marka halkaasi way ka hagaagsan tahay masaajid way buuxaan laakiin marka masaajidka laga soo baxo ayaa noloshii caamka ahayd ayaa inaga halaysan marka in sida masaajidkada aan u buuxno in xagga kaleba aan aan u hagaajino waa wax meesha ku jira halkaa saas aniga ila muuqataa waayahay dhegeysto kalaan siinayaa bal intaan aniga su-aal kale ku weydiinin soo dhowo walaal muqdisho inuu joogaan filaya magacaa ku bilow iyo dabcan aragtidaada
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed ashar geedi oo ka sugan magaalada muqdisho marka hore j o a waan mahadcelinayaa guud ahaan maamul iyo shaqaale si gaara werihiisa haran cabdi sheikha sida sidoo kale waa umahadcelinayaa runtii intaana su-aasha ugelin waxaan ula mahadcelinayaa sida wanaagsan arrimaha bulshada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed uu uga uga shaqeeyo hawlahooda caamka ah sida samafalka wacyigelinta iyo arrimaha la xiriira wax alla wixii ummaddan lagu dhisi lahaa runtii waa sheekh ummadda soomaaliyeed guud ahaan dhalinyarada iyo sidoo kale dadka odayaasha ah ay ku xiran yihiin oo wacyigelintiisa iyo arrimaha uu kasha ka shaqeeyo intaba aada ugu xiran ayaan kamid ahay su-aasha aan markasta isleeyahay sheekha aad weydiisid haddii aad jaanis ku hesho waxay ahayd sheekh jaxayi ciidamada soomaalidu meel kastay joogaan waxaad moodaa inay yacni koox koox iyo group group tan iyo xilligii aan soo garaabsanay dhalinyaradeenna ay ay uqaybsanaayeen sidee ayadoo qof walbaa hidanihiisa iyo hawlihiisa u gaarka ah wata danta caamka ah looga wada shaqeyn karaa si dalkan horumarkiisa iyo wanaagiisa qeyb weyn culimada uga qaataan waa su-aal fiican runtii oo meesha ku jirta waana meesha aan u soconno oo ah dadka ilaahay u abuuray sida yani u kala duwan yahay wejigooda ayaa fikirkoodana uu kala duwan yahay marka fikirka maadaama lagu kala duwanaan karo qofka fikirkiisa u gaarka ah asaga markaas uu ku qanacsan yahay inta kula qanacsan in ay meeshii ay u gaaraho ayaga ay ku samaysan inay ku samaystaan laakiin waxaa jira arrimo guud oo qof walba sidiisa u taabanaya arrintaas guud ee dadka o dhan wada taabanaysa in yani la isla shaqeeyo oo la isla qabto oo wax waajib ah waa meesha qur-aanku uu inaga inoo tilmaamayo midnimada ummadda iyo wadajirka inay muhiim ay tahay marka ma aha shardigu yani dadkao dhan inay hal magac isla wada qaataan maxaa yeelay ayagoo magacyada dadka u kala duwan yahay ayay haddana wada shaqeyn karaan hadda intaan hadda dooda ku jirta magacyadeena way kala duwan yihiin haddana inaan ummaddii wax baraarujino wax u sheegno ayaan heshiis ku nahay marka waa saas oo kale culimaduna iyagoo kala duduwan oo laga yaabo in dariiqooyin ama jamaacooyin ay kala yihiin ya jamaaco walba iyo dariiqo walba sida ayago ifhaamkeeda uu yahay oo islaamka dhexdiisa una kamid ah yani ha u haysato fahamkeeda laakiin wadankii inuu nabad noqdo wadankii inuu horumar gaaro dhalinyarada inay wadankii dhisaan yani qof walba ayay meeshiisa ku anfacaysaa marka wixii dalka macsigooda uu wada gaarayo waajibna uu kuwada yahay inay ka wada shaqeeyaan wada shaqeeyo waa waajib si aan anigu arko waana arrin runtii baraarujinteeda u baahan oo dhalinyarada gaar ahaan inay yani ay dadka ku baraarujiyaan oo culimadooda ay ku baraarujiyaan oo qof walba meesha uu joogo inuuna yani ku xirnaanin aniga keligay meeshaydan ahaadeen wixii ku gaarana waxaa ha ku gaara ku ahaado laakiin wixii guuda ummadda kaaga dhexeeya in laga wada shaqeeyo ha laisugu yimaado waayahay dhegeysto kale ayaan siinayaa dhinaca magaalada kismaayo may maqashaa walaashay okay aan u noqdo ayada waayahay dhinaca kalean aadayaa beled xaawo walaal soo dhowo adigana magacaa ku bilow iyo aragtidaada
aniga magacayga waxaa layihadaa siwa sheekha waxaan weydiin lahaa laba qodob oo yaryar marka koowaad waxaan weydiin lahaa soomaaliya waa runtii sheekha waxaa jira culamaad fara badan oo kala duduwan oo magacyo badan la baxday wadankana nabadiisa waa arkaynaa maalin maalin kasii dambaysa waa sii xumaanahayaa asagana wuxuu u taagan yahay mideyn iyo nabadeyn umada soomaaliya ma la heli karaa culamo dhexdhexaada oo isu keenta dhammaan culamadan kale afkaarta duwan oo meel isugu keenta oo ama dhex gaado oo nabad ka dhex raadisa waayo haddii culamo group walba oo culamo magaca ka sheegto dagaalka uu sii socdo oo ayaga is arkirin oo dawla aysan jirin mataqaanaa inta dhexdhexaad noqoto isu dirta sheekha waxaan weydiinayaa ma la heli karaa culamo loo siman yahay oo dhan walba ay wax ka maqlaayaan waa su-aalka koowaad waayo codkaagana codkaagana waxaa ku jira xoogaa maqalka aada u u yara adag marka sbeaker haddaad ku jirto ma ogi ama aad nagala hadli karin dhegta adoo saaraysa taleefonka waad mahadsanaan laheyd saas waa fiicnaan laheyd marka su-aashaada koowaad bal ha kuu jawaaba sheekh maxaa culimmada u diiday laftooda dhinacan ilan dabcan culimmada ayaad ka mid tahay inkastoo jaamacadda wax ka dhigto kuliyadda shareecada maxaa u diiday in dabcan culimmadii soomaaliyeed ay midoobaan oo aragti guud ay yeeshaan ayuu ku leeyahy dhegeystahaas
aada umaadsanya waa runtii arrin meesha ku jirta waana shaqooyinka in la qabta ay tahay yani mogtahay wax walba oo shaqa ah inooma wada qabsoono wax badan ba aynaga dhiman waxyaabaha inaga dhiman ayay taasi kamid tahay marka oo aan welin weli in ay yani culimada inta isu soo baxaan si hadda aan tilmaamayna dhahdo wixii inoo gaargaara intaan dib isaga dhigno wadankii ayaa khatar ku jira yani intaasoo sano ayay dhalinyaradii dayacan yihiin taariid iyo badaha ayay ka goyna ka gooshayaan gudaha ayay shaqa la-aan ku yihiin hadday taas sii ahaatana jiil dhan ayaa dhexda ka baxaaya oo noloshooda ay mugdi ay gelaysaa ayadoo dareenkaas iyo dalinimo ee guud laga duulayo inay culimadu isku soo baxaan iyaga oo wixii markaas heshiis lagu yahay isla qabanaya waa dareen meesha ku jira waana isku dayay marar hore laakiin laguma duulaysanin waxay tahay marka inaan laga daalin hadba lasoo cusboonaysiiyo haddaba isku dayo insha allahu tacaalana way iman doontaa hadda dareenka abuuran ayaa noocaas oo in badan in isbedel jiro ayaan filayaa oo sii beri ay ahaan jireen culimada oo xasaasiyad waaweyn oo kuwaas la hadli mayno kuwaas la hadli mayno mararka qaarkood la dhihi jiray in wax badan laga gudbo oo hadda waxaa diinda ummadda ka dhexeeya in la wada qabto taasna waxa uu daliila hadda fatahaadii ugu dambeysay ee magaalada beledweyne ka dhacday gurmadkii la sameynayay looma kala harin yani culimada inteeda noocee kala duwan beledweyne ayaan isugu tagnay oo aan isku aragnay ee qof walba asagoo gurmadkiisi qayb ka ah marka wixii ummadda oo dan asaas oo kale waa hal mar waa lagu soo dhaqaaqayaa laakiin waxay u baahan tahay sidaas fikirkii bay intii loo shiro ama laisu waraysto in ummadan wixii danteeda ah yani hadba meesha dhibaatada ay ka baxo oo dadkii lala fariisto oo lala hadlo oo mashaakiraadka jira ay culimadii xaliyaan waa waajib saaran oo runtii haddii laga gaabiyana lagu dambaabayo haddii la xaqiijiyana ajir badan laga helayo waayahay dhegeystayaashaan ku noqon doonaa balse maadaama adiga wararkaaga ay cadcad yihiin inta badanna khudbooyinkaaga dhinaca siyaasadda aad ka hadasho dhinaca waxa ka jira wadanka aad ka hadashid hadday noqoto mararka qaarkood xataa qaraxyada markay dhacaan iyo waxaasi ma dareentaa amnigaaga naftaada ma u baqdaa maadaama aad tahay qof hadlayo soo taagan oo dabcan dad badanna ay ku xiran yihiin gaar ahaan dhalinyarada ay aada ugu xiran yihiin
ma an kama baqo maxaa yeelay haddaan baqaayo mada hadleenba yani waan iska fariisan lahaa waxaan aaminsanahay qofka bini aadamka ah noloshan adduunyada wakti ayuu ku leeyahay qof waktigiisa ka hormarina ma jiro qof ka dibmarina ma jiro marka waxa aan hayo ama aan ka shaqaynayo baa inay fiican yihiin inay xun yihiin ayaan iska fiirinayaa haddii marka dadku waa shuhadaa ullahi fi ardi ummadana soomaaliyeed ay wada danaynayaan dhammaantood in ummadda ay u baahan tahay waxay gelintaas waxaa salaada jumcada loo waajibiyey isbuucii loo khudbayna leedahay in waxa lagu baraarujiyo ay tahay yani waa sidaasaan saga wataa dadka dareenkaas wuu jiraa way weydiiyaan marka dadka qaarkood dadka qaar waxay yidhahdaan ma iska aamusid wadankaan wadan bedan ma aha waxyaabasaasoo kala haddana waxaanu tusinaa dadkan waxyaabaha ku dhacayaan ama dhimanayo oo si si guud yani dhibaato ay uqabsanayso qof ku talagalay oo asaga ma ma ayna jirin qof hadda wax gaara loo loogu sameeyo madiin dad shacaboo meel iska socdo mararka qaarkood dhibaatada la kulmaayo oo way jiraan marka qofkan waktigiisa iyo maqaadiirkiisa iyo sida ay tahay waa wax iimaankeena uu keenayo in aliimaanu bilqadaaya walqadar midda kalena waxa lagu hadlaayana hadda qof gaar ah ama magaciisa aan sheego ama koox gaara oo aan adkaago ma jirto wax guud oo dadkao dhan wadadan ah markaa idhahda matalan dadka iyayna isdilin qof kasta oo dii qayb ka ah ayaa asaga dan u tahay inaan la isdilin oo nabad loo baxo marka saasa waxaa keenaysaa marka inaan waajibkeedi diiniga ahaa ee khudbada ay u waajibinayso in dadka kheyrka loo sheego umuuraha loo cadeeyo lana cadeeyo waxaanahay alajaalu biyadillaah yani ilahi subxaana watacaala waktiga dadka ugu talagal ayay dhimanayaan marka wax aan sheegi karo oo khayra inaan uga gaabiyo cabsi daraadeed waxba waxaa cabsidu cimriga ma kordhiso waay dhegeystaha ugu dambeeyo beledweyn kaga jira qadka ayaan siinayaa soo dhowo walaalo magacaaga ku bilow iyo dabcan waxaad nala wadaagi lahayd shee cabdixayu ku maqlaa
bismillahi raxmaan awalan magaceyga waa cabdixakiim maxamuud xasan kuna nool magaalada beledweyne runta sheika su-aashaa weydiin lahay waxay tahay sheikow maadaama aad dhahday annaga qofka hadduu diiniyan ka dhisan yahay wax cabsiyo kaleeto male maku maku oran karaa xiliyada oo jimcada markaad kasoo gudubto o kale in aad imaatid garoomada oo sida kubadda cagta kale lagu dheelo inaad imaatid gobollada qaarkood oo wacyigelintaada ay gaarto dhammaan goboladoo kale iyo iyo culamo sideedaadoo kale ah oo hadda taajiyadiisoo kale oo ku baraarujinaysa dhalinyarada in ay manaha sidarka qabdan oo kale ay macnaha iska iska dhaafaan oo kale iyo wacyiga wadanka darasa hadda aad ugu wacdintay dad fikirkaasoo kale qabo oo iyadana culamo ah oo magaalooyin kale usoo dirtid barnaamijkaas maku maku talo dirtaan sheekh cabdixayd
adaa mahadsan tahay horta habka wax loo gaarsiinayo iyo meelaha lagu gaarsiinayo berihii hore way koognaan jireen sida mathalan masaajidka sida mathalan garoonka kubadda cagta oo kale laakiin hadda alxamdulilah waxaa la helay social median oo hadda mathalan garoon isugu imaaday oo ka ka saameyn badan oo adduunka oo dhan yani dal iyo dibadda lagawada maqlaayo marka dadka in fariinta la gaarsiiyayo hadda culays kama jire fariinta la gaarsiinayo baa muhiima wax la gaarsiinayo inay tahay wax dadka anfacaya oo dadka ay ku qancayaan midaan kale oo in gobolada la booqdana qaarna way ka hirgaleenoo hadda beri lasoo dhaafay gobolada intay waxaa kamid ah gobolka bay oo magaalada baydhabo gobolka gedo oo aan luuq tagay gobolka hiiraan oo daladweyne ah jowhar inaan tago igu qorshaysneed marka meelo saas oo kalena way jiraan marka habkan dadka yani social media loo gaarsiinayo ayaa waxaan leeyahay amau nooga filan yahayba inaan garoon isugu tagno maxaa garoonka yar ayuu qaadaa laakiin yani dadka in lala joogo oo la la arko oo yani ayana saameyn kale ayay leedahay marka aadaad umahadsan tahay waa arrin fiican oo runtii yani hawlaha in la qabto ay tahay oo dadku in lasoo booqdo oo gobolada loogu tago oo yani fariinta la gaarsiiyo oo lisu soo baxo qeyb waxay ka noqonaysaa dareen wada jiro dadku inay wada qaataan dadkuna waa isa saameeyaan marka ilahay noo fuudeeyo waa hawl weyn oo inooga baahan inaan qorsheyno oo aan ka qayb qaadano waayahay sheekh cabdixay sheekh aadan ha wa waxaan jeclaan lahaa inaan intaisku soo afjaro waktiga aad noogu yar walaal waa ka xumahay haddaysan wax muhiimood ka baaqsan karta aysan ahayn sheekh cabdixay aad ayaan kaaga mahad celinaya waktigaaga xilligan dambe weliba dhegeystayaasha rabe inay ka qayb galaan oo kismaayo muqdisho uga jirana qadadka qaarkoodna aan heli weynena waxaan uga cudur daaraynaa xilligooda iyo inaan heli weyno markii dambe aad ayaan kugu mahad celinayaa sheekh cabdixay
guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta si gaara ayaan ugu mahad celinayaa sheekh cabdixayi sheekh aadan oo isagu ah bare jaamacadda muqdisho ka dhiga kuliyadda shareecada islamarkaasina ka mida imaamyada magaalada muqdisho barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo barnaamijkaasi nala soo codsiinaysay haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka waxaa axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal sunnada eebbe siday ku dureersatay qofkii cimriyaa muddada uu ifka joogo wuxuu maraa heerar dhowra oo isxiga tabartiisa iyo hannaanka waxmaamintiisana si weyn u saameeya mar waa dalandel dabadeed waa dhallaan hadduu lab yahay gaban baa la yidhaahdaa dhadi guse waa dhoocil marka xiga waa kuray ama waa foodley hadday gabar tahay dabadeed waa barbaar hadday gabar tahayna waa inan ama waa gashaanti marka xiga waa garmadow ama waa hablo weyn hadday dumar tahay marka xigana waa oday ama waa habar marka xiga waa coobir xaadu caddaatay iyo guxushaa aan fadhiga ka kici karin kolka uu carruur yahay amaba uu waayeelo qofku isaga ayaa daryeelka inta kale u baahan ha yeeshee inta uu heerarka dhexe ku jiro waa ciidanoo isaga iyo waalkiis ayay dunidu magan u tahay noloshuna ay ku dhisan tahay sida loo bartay heerarka nolosha ee ay u badan tahay in dadka qaar gaadho heerka gabowga ayaa ugu dambeeya waa heerka taagdarrada waa heerka ruux waliba uu socodka gaaban iyo midka dheerba tahli waayo waa heerka uu araggu ku yaraado maqalkuna uu gabaabsi ku noqdo waa heerka ay fahmadu ku soo gaabato ee xusuusta wixii soo maray uu maanku u hayn waayo waa heerka qofkii gaaraa uu mar walba taakulada dadka kale u baahdo sida dhalaankana gasiinka loo siiyo waa marka uu qofku fisho loona filo goor aan dheerayn inuu dadka aakhiro ku beeri doono heerkaas nololeed hadduu gaaro waxay u badnayd gabyaagii soomaaliyeed inuu tiriyo taxamul uga badan oo uu kaga cabanayo dhibaatooyinka uu gabowgu geyeysiiyey madahaygana maansada soomaalida ee gabowga laga tiriyey waxaa ugu foolaadsan uguna caansan tix uu lahaa gabyaa la odhan jiray aadan maxamed cabdille aadan gurey kaasoo ka mid ahaa maansayahanadii waaweynaa ee qarnigii sagaaliyo tobnaad gabaygaas oo ku jiri jiray manhajkii hore ee dugsiyada wasaaraddii waxbarashada soomaaliya aniguna aan guyaal hore barnaamijkan kusoo qaatay waxaa tuducyadiisa bilowga ah ka mid ah toddobaatan iyo toban miyaan tiriyey waagayga sida wiil tarrada ceel marshay oo timaha deebeeyey tin madow miyaan laga dayayn aniga tuurkayga ma tilaabadan la qarqaroon tiigsin luga mooday ma tukubay sidii habartu kale tuugma ugu jeeda bowdada miyaan tuujay iyo adhaxda tiirkeeda sanatar baxnaan oo labaatan buu ka horgeeriyooday wuxuu ka mid ahaa maansayahanadii cimriyey ee aan ka ilduufin inuu ina baro wuxuu gabowgu noloshiisa ka bedelay wuxuu inooga tegey laba tixood oo uu kaga sheeganayo da'diisii weynayd iyo sidii u dambaysay tacda hore wuxuu inagu dareensiinayaa dhowr arrimoodoo markuu xoogga lahaa u fududaa haatanse uu gabay waxaa ka mid ah geedka shirka oo haddii lagu ballamo uu ragga ugu soo hormari jiray haatanse uu gaaro marka in lagu kala dareeraa ay dhowdahay dumarkii uu kolba mid guursan jiray oo indhawaale aanu tuna soo xerayn geelii uu jeclaa oo isaga oo wada dhalay aanu golihiisa ugu tegi karin soona daawan karin dagaaladii dagaanka ee uu safka hore ka geli jiray maanta se taagdarradiisa awgeed aan cidina ugu yeedhin lagana talagelin wuxuu kaloo ka yaaban yahay in da-du gaarsiisay inuu u soo joogo reerkooda oo inta laga gardaraado haddana xaqooda laga duudsiyaayo taasoo aan waagii hore lagula dhici jirin mar kalena wuxuu la amakaagsan yahay inay waayuhu ku simeen iyada oo neef farda ahi aanu guryahooda u soo hoyan iyada oo markuu barbaarka ahaa boqolaal kala midabihi ay waaberigii golayaashooda ka daleeli jireen ugu dambaystana wuxuu ka cabanayaa siduu u gabay salaadii uu u degdegi jiray iyo masaajidkii uu aroorta hore dadka ugu hormari jiray siduu u tahli kari waayey haatanna da-da awgeed uu fadhiga ku tukado wuxuu yidhi shir daruuran geed lagu dugsiyey duurka iyo ooda duqaydiiya barbaartoo la yidhi duhurka soo gaara degdegsiiyahaygiiyo sidaan ugu dadaalayay ma inaan dareer kula kulmaa igu dambaynaysay waxaan dumarka daandaansan jiray ama dilaalayay ma inaanan soo dilinin baa igu dambaynaysay ma dayacay horweynkii sidii dahab dhalaalayay isagoo duleedada ku dhalay ama ka doobyaaya ma inaanan soo daawan baa igu dambaynaysay qaylada daliifka ah markay deera ololayso dumbiqii lasoo qaadan jiray dilaha maadhiinka goortii dagaal dhaco halkii la ega doonayay ma inaan dad ii yeeran baa igu dambaynaysay haddii laba qabiil oo isdilay dooya kala gaadho waxay doonis joogtaba hadday dani heshiisiiso waxa daalac lagu yeeran jiray duulka aan ahaye ma inaan iswada duudsinaa igu dambaynaysay sanga duubi weyn iyo darmaan dun iyo qoorjeeb leh kuwii dirirta loo fuuli jiray amase duulaanka ma inaanay noo dananin baa igu dambaynaysay salaadoo la daakiray waxaan daacad ugu rooray degdegsiiyahan ugu xidhnaa diraca iimaanka ma inaan fadhiga daa'imaah igu dambaynaysay tixdan labaad ee soo socota iyaduna waa calaacal gabowgiisii ku saabsan sabab bayna lahayd waxay ku dhalatay erayo dhex maray gabyaaga iyo nin uu dhalay oo cali la yidhaahdo iyada oo weli ay garab dheer tahay magaalo ay markaas sodcaal ku joogeenna ka muraadsaday ayuu samatar inankiisii ku yidhi war caliyow ina kici aynu carrowne dhalinyaro ayuu ahaaye cali oo malaha rabay inuu magaalada cabbaar sii joogo ayaa yidhi aabe cadceeddu ha inaga qabowdee inoo yara kaadi waynu tegiye hadalkaas cali ayaa samatar ka keenay tixdan soo socota ee murugada iyo gocashada miirana hilaadana ku beegan kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii isagoo markaas coodir ah marka hore wuxuu inankiisa iyo innagaba u sheegayaa inuu taag dareeyey oo haddana uu indhayareeyey sidaa darteedna iftiina mooye aanu hadda socod habeennimo awoodi karin oo wuu gaboobay mooye hadduu sidiisii hore ahaan lahaa inaanu guure iyo habeen gudba ka baqeen looguna tiitiireeyeen waaguu xoogga lahaa wuxuuba ahaa olol iyo socodba markii lagu gaari waayey ninkii ay bulshadiisu goodfiin ku naanaysi jirtay tusaale uu miyiga soomaalida ka bartay ayuu inagu dareensiinayaa tabardaradii maantaas haysay iyo halkii ay ka maraysay wuxuu ina barayaa markay bahalka aragto ugaarta midda ugu xoogga yari inay ugu hor cararto iyada oo ka baqaysa haddii ay markiiba ordi weydo in bahalku iyada qabsado isaguna sidaas kama fogo oo haddii ay qoraxdu dhacdo oo uu socod maago waxay u dhowdahay inuu geedaha ka kor dhaco dabadeedna ay maryaha ka jeexjeexaan amaba ay kala haraan qaybta hore ee gabayga arrimahaasna uu kaga hadlay ayuu ku yidhi cawshiga baciidkaba haddii cadow u soo muuqdo waxaa caraaraa caliyow ugaadhkeeda caata ahe cishaan gudi lahaa waayadan cagaha waalaay casar haddaanan tegin meel dhow baan ku cadil maayaaye cadaadda iyo dhiraha la tegi calaalladaydiiye intaan ciduhu kala seexan baan caymo leeyahaye mar haddii caruuruhu gam-aan ciyowu ii yeeri dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadmo
axmed faarax cali idaajaah ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaalka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington isna ima daryeelo anna kama dambeeye ma laygu dawgalay codkii macana ee xaliimo khaliifo mogool
dayday ama daale fanaanadii allah u naxariista xaliima khaliif cumar magool ay waxay gebagaba u ahayd idaacaddii cawaysnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen ibraahim xasan daandurey anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulanti dambe nabadgelyo ducada